xalay labiyo tobankii habeennimo wakhtiga magaalada london waxaa ku ekaa xilligii loo qabtay in wixii xilligaasi ka dambeeya uu qaadku mamnuuc ka yahay guud ahaan dalkaasi britain halkaasi ay ku nool yihiin tiro badan oo soomaalida oo qaarkoodna ay cunaan kuwo kalena ay ka ganacsadaan haddaba sahare ciidla nuur ayaa khadka telefoonka kula hadashay qaar ka mid a soomaalida degan london kadib labayo tobankii habeennimo waxaana inooga diyaarisay warbixintan mahadsaned dhaqangelinta sharcigan mamnuucaya qaadka soo gelaya dalkaasi iyo guud ahaanba in lagu cuno gudaha dalkaasi ayaa muddo dheer soo jiitamay waxaanay xalay ahayd laba iyo tobankii habeennimo markii ugu dambeysay ee la ogolaado in qaadka laga cuno gudaha waddankaasi britain cabdisamed cali madoobe oo ku sugan magaalada london ayaa isagu iiga waramaya saameynta uu ku yeeshay joojinta qaadku dadka soomaalida iyo sidoo kale inay jiraan xarumo la talin oo loo sameeyey dadka qaadka cuna iyo kuwa ka ganacsadaba
runtii saameyn weyn buu ku yeeshay oo de waad dareemi kartaa qaadka muddo dheer baa soomaalidu isticmaalaysay wakti badan bay siiyeen muddoba waa la iska sii ogaayo de wax surprise ah runtii naguma ahaa in xitaa waxay sameeyeen goobo ma garanaysaa dadka de lagu caawiyo oo dadkii xitaa ka ganacsan jiray de ganacsigooda si kale ma garanaysaa loo gacan qabto oo loo wareejiyo waxay kala sameeyen wax la idhaha counseling oo de qofka lagala talinayo ma garanaysa ama lagala hadlayo ma garanaysaa de dhiftii muddada dheer soo jiitamaysa ee qaadka ummadan soomaalida lagu idhaahdo uu ku keenay oo markaa dee caawimo oo kale ah de in weji kale ma garanaysaa qofka loo jiheeyo ganacsi ha noqdo ama cuniin ha noqdo ama dee siyaabo kaleba ha noqdee markaa runtii wakti dheerba imika dee waa la sugayey aadna waxay waxay noqotay arrin loogu farxo soomaalida majority majority-ga soomaalidu way ku faraxday runtii mid shaqageyn haddaad u baahato mid ma garanaysaa tababar haddaad u baahato siyaabo fara badan bay runtii de ay ay loo wajahayaa marka runtii aad baa ma garanaysaa de looga mahad celiyey ma garanaysaa arrinkan dhacay waa tay marka caawa intuu marayey markii
dollar ilaa shan dollar ilaa toddoba dollar buu ka marayay galbeedka london
geesta kale soomaalida ku dhaqan dalkaasi britain ayaa ku doodaya in dad badan oo soomaalihii ay wakhtigooda ku lumin jireen cunidda qaadka islamarkaana qaarkood aanay shaqo tegi jirin waa kan mid kale oo ka mida soomaalida ku dhaqan magaalada london oo isagu ka gaabsaday inuu magaciisa sheego waxaana uu sharxayaa sida ay isku beddeshay magaalada london markii lasoo gaadhay xilligii loo qabtay in qaadku uu mamnuuc yahay
anigu waxaan joogaa ba magaalada london gaar ahaan westiga london aan joogaa oo ah meeshuu qaadku kasoo dego run ahaantii hadda waaba shan saac lix saac iyo hadda labaatan daqiiqa dhaaftay laakiin waxaynu caaw u arkaa guushii ugu funayd oo soomaalia soo martayna caaw hoy soo hoyatay marka waa labiyo tobankii iyo labaatan habeennimo ha ha labaatan daqiiqa hadda la dhaafay a qaar baa inta weli aruursaday faranjeerada ku gurtay oo qaarna weli waxa weeye waa go-aanay ku gaareen oo sharciga ay raaceen oo qaar waxay kuleeyihin lix saac marka la gaaro caawa markashada galabta waa waa loo kala guurayay waa la kala xaaqayay wax yaalay malen kee wax la gadaya malen nin walba wuxuu gadan kara wuu gabtay labiyo tobankii markii la gaadhay marfash furan ma jira qiyaastii intaad ka war hayso marfash furan ma jiro marka qof walba marfash furan oo lagu galo asaga dambiga saara marka marfash furan ma jira galabta caawa tobankii iyo koo iyo tobanka lagu kala dareerayay ka waran marfashyadu markaa awal hore sidee ahaan jireen marka labiyo tobanka habeennimo la joogo waqtiga london waa waktiga ugu biisisan yahayba oo ilaa labiiyo tobanka ilaa iyo labada habeenkii waagii hore ugu badnaa xilligooda furnaa wata adiga weligaa ma qayishay
anigu jimcaha keliyaan qayili jiray maanta markaa bal ka waran markii la yidhi waa la joojiyay dareenkaaga siduu noqday wallahi aad iyo aad baan farxay sababto anigu hal maalin keenaas hadda ummadda dhibtuu ku hayo iyo dhibaataduu ku hayo ayaan ogahay waxaan kaloo kuu sheegaya anigu waxaan ka shaqeeyaa meel weyn oo warehouse ah ilaa toddobaad toddobaatan qofood sideed qofood oo jaaniba ka shaqeeya waxaan ku shaqeynaa laba soomaali ah waxaad arkaysaa mararka qaarkood dadka fiisooyinka dhacel celinayo soomaalida ayagoo baasabooro haystaba ay shaqaysanayn marka aad baan u faraxsanaa joojintaas sababtaa waxaan dareemi doonaa mar dhow inay meelaha warehawsada iyo meel walba iyo shaqa iyo meel walba ay buuxsami doonaan insha allah warehowska waxaad ula jeedaa soo maaha meelaha bakhaarada alaabta la dhigo meelaha bakhaarada alaabta la dhigo meelaha dukaamada laga shaqeeya
qaar kale oo ka mida soomaalida ku dhaqan dalkaasi britain ayaa ku doodaya in xataa haddii qaadka uu yahay maandooriye ay sidoo kale jiraan maandooriyeyaal kale oo lagu isticmaalo gudaha dalka britain iyo meelo badan oo ka mida caalamka waxaa kaloo ay sheegeen in dadka qaadka cunaa aanay nabadgelyo darre ku haynin dadka ay la nool yihiin ama bulshada ay kula nool yihiin magaalada waa kan mid ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada london oo isagu tilmaan ka bixinaya sida uu u arko joojintaasi qaadka walaal waxaa la dhahaa xasan wallaahi horta aniga horta qaad ma cuno laakiin you know fikradda macnaha ani waan ka soo horjeedaa because waxaan aaminsanahay in in waxaan ay yihiin wax oo la mid ah waxyaabaha kale oo magaalada lagu iibiyo sida waxaa ka mid ah haddii alcoholic waxaa ka mid ah sigaarka waxay la tahay wax oo direct targeted for a specific community inay tahay wax Waxaan waxay la bulsho muuqataa gaara wax lagu oo dhibaato- bartilmaameedsanayo ha wax oo dhibaato oo ay ay leedahay ma arkin ani runta dadka aan aqaanan dad oo waxa waaye oo qaadka cuno oo si sharaf u cuno oo laakiin waxa waaye waxaan shacbigii you know majority dadka isticmaal haddaa weydiisid dee dee iyagiyaa wixii qofkii rabo marka they have to have the freedom because eh, dadka cuno waa dad eh, tamaam ah problem ma geystaan Eh, marka eh, eh, wadankan alcohol waa laga isticmaalaa eh, eh, dhibaatooyinka oo alcoholka uu leeyahay because eh, saturday night magaalada da-aasda bobabka baararka everything you know dagaalka uu keenayo bulshadii iyo waxa dhan waa ark waa ujeedaa habeen kastoo sabti ee dadka banaanka su dagaalayo waxay u baahan tahay security badanay u baahan tahay boliisa meesha jooga ictiqaadka dad meelay ku jiraa meelal oo m- oo mafishmaan lahaa ay fadhiyaan weligii ma maqlin meel hebelaa jaadaa lagu gadaa dadaa isku laayay
sidoo kale waxaa jira walaac ay ka muujinayaan dadka soomaalida ah ciqaabta lagu soo rogay qofka qaadka ka ganacsada ee lagu qabto hadda kadib waxaanay ku doodayaan in sannadaha lagu xukumayo qofka qaadka iibahaan u keena dalkaasi inay ka badan tahay toban sannadood inkasta oo ciqaabta la marsiinayo qofka qaad lagu qabtaa ay sahlan tahay marka loo barbardhigo tobanaankaasi sannadood waa kan mid kale oo isaguna ka mid a soomaalida ku dhaqan magaalada london oo isna magaciisa ka gaabsaday inuu sheego
caawa in ay arrintaas ay tahay arrin aada iyo aada u wanaagsan mamnuuciyadda qaadka oo taa waan ku raacsanahay midna waan kaga soo horjeedaa oo habka loo dhaqmayo sharciga siday leeyihiin qofka waxaan xiraynaa ilaa iyo laba iyo toban sano haddii lagu qabto qaad business la soo galo wadanka caqaabta Aywa.
uu mari doono qofka qaadka cunaa ee intay noqonaysaa bal haddaad ii shar waxay leeyihiin sida hadda warka lagu soo gaaray eh, Aha.
mar haddii qofka marka ugu horeysa lagu qabto waxaa la siinayaa warning waa qofka Digniin.
cunaya haddii mar labaad lagu qabtana waa ilaa iyo lixdan baan oo ganaax ah haddii mar saddexaad lagu qabtana ilaa iyo bil ilaa iyo saddex bilood uu mutaysanaya xarig waa ciqaabta ugu adagi markaa waa saddex bilood oo xadhiga hay taan ka hadlaya waxay tahay qofku marti haddii wadanka la soo gala qaad uu ka samaynayo business ama uu doonaya inuu iibiyo uu ba- maaragtay dadka ka iibiyo aha ayay waxay yidhahdaan waxaan ku xukumaynaa ilaa labaiyo toban sano ilaa iyo afar iyo toban sano xariga marka tan kalaan ka hadlaya waxay tahay iyadana miidiyaha oo runtii qaadka ma saameyn soomaalida keliya waxaa lo wadamo badan sida ethoobianka eritreanka eh, yemanta marka kenyatiga marka meelihii soomaalida ayay waxay keenayaan t v-yadii sida i t v-ga sky newska ayay waxay ka leeyihiin waa wax dad hobles ah oo drugs iyo waxa ayay leeyihiin marka taana waxay dhimisaa sumcadda soomaalida ay noo dhimisaa waxay aaminsan yihiin qof walba oo soomaaliya inuu drugs iyo waxa ay ku jiro laakiin soomaalida maan looga baahnayn inay sharciga u hoggaansamaan maadaama sharci laga soo saaray inay intaa ku dhaafaan oo ay markaa ganacsigoodii dhinac kale u bedelaan haddii ay baamushtar ahaayeen ha taa waa runta eh, laakiin mid ogow eh, wadanka sida doona wuu kusoo gelayaa waxaana waa balwad qofkii markuu soo galo waxa waaye wuu iibsanayaa taan ka hadlaya waxay tahay qofka in banishment la siiyo taa ma diidani waxaan diidanahay banishment intuu leegyahay marta xariga intuu leegyahay laba iyo toban sano ilaa iyo afar iyo toban sano waxaa la- waxaa la xiraa xarigaas waxaa la xiraa qofka qof dilo kaata